waxaan joogaa talaadadii baan imid maantaaba io afar ayaan u malaynaya waxaan u imi arrimo oo maaragtay research ku saabsan afrikada xaggeeda yani waxyaabaha sharciyada afrika iyo maxaa idhahdaa markii laysuu barbardhigo xeerarka wixi aan dhihi jirin xeer soo xeer soomaaliya ma jiro afrika oo dhan ba mata waxay leeyihiin yani gumaystayaashii ka hor ma ay qabi jirin waxyaabahan la yidhaahdo sharciyadan oo maaragtay la dhahayo criminal oo la dhahayo civil yani oo reer yurubta ay noola yimaadeen maaragtay yani waxaan ku kala bixi jirnay xeer noo gooni ah oo ii sheeg oo annagu aan iska leenahay marka waxay raadinayaan hadda maadaama afrikadii sharciyadii reer galbeedkii iyo maaragtay inkastoo hadda dhowr iyo toddobaatan sideed sana laga hadlaya ay ku jireen haddana weli waxbaa maaragtay weli ay dhaliilayaan marka runtii anigu qudheeda aad baan uga helay yani waxaa ay igu yeerteen waxay ahayn bal inaan xeer soomaaliga oo kale inaan wax ka sheegi karaa maaragtay which is wuuna ahaa runtii wax aad iyo aad u fiican waxaan jeclahay in aan wax ka faa'iideeyey runtii xeer soomaaliga iyo waxyaabaha kaga duwan yahay xeerarkan kale ee reer galbeedka way bal marka dadka aan aqoonin marka la baarayo xeer soomaaliya la baarayo adigoo ku sugan maraykanka xaggee laga baaraa maxaa la baaraa ma bugaag baa la fiiriyaa ma qoraalo kalaa la fiiriyaa bal daahfur naga sii
ha soomaalida haruunow saa ad ka wada warqabtaan idinkaaba dee u jooga mataqaanaa bahweyntiina mataqaanaa oo idaacadaha wax noo qorano oo maaragtay meel noogu jiro oo buugag ama ii sheeg waxyaabo duuban oo la arki karaayo way yaraanayaan inta haddaad dib usii noqonno waxayna weli waxay ku dambeeyaan mataqaanaa hadal oraah oraah bay maaragtay u badan yihiin oral society baan weli ku jirnaa yani afafkayagu ma aysan qorayn yani ilaa laga soo gaaray labayo toddobaatankii ayaa af soomaali mid af soomaali baa qorbay weliba dadku waxay tuumayaan inay afaf kale xataa jiraan aan waxba ka qorayn marka weli fari kama qodno runtii waxyaabaha hadda noo qoran ku saabsan xeer soomaaligu maaragtay wax saas u ridan ma aha weli waxay ku dambeeyaan maaragtay oday dhaqameedyadii iyo miyigii in loo noqdo iyo marka anu qof ahaantaydii xoogay baan isku dayey maadaama aan jaamacadda aan joogana waxaan ka dhigaa taariikhda africa marka afrikada dhaqanadooda iyo kayaga markaan isu eegay waxaan yani malaade waxaad ka helaysaa wax oo annagana aan uga faa'iideyn karayno afrikada kale ayagana matalan qaarkood markaan eega inooga faa'iideyn karaayaan ayaa jiri karaayaan u malaynaya marka hay-adaha iyo xarumaha aad booqatay maktabadahaad booqatay waa kuwe maxaad ku aragtay waxaan marti u ahaa runtii nimankan la yidhahdo a b a yani waa american board association waa waa hay-adda ugu weyn maraykanka markii laga hadlaayo sharciyada sharciyada maraykanka yani laga soo bilaabo laga soo bilaabo dastuurkoodii laga soo bilaabay ilaa maaragtay waxa hadda socdo oo dhan hay-adda ugu weyn weeye marka dasaatiirta dunida oo dhan bay ka warqabaan iyo say u shaqaynayaan runtii xataa waxay isweydiinayaan hadda soomaaliya talow dastuurkeeda muxuu yahay waxbaan kala qayb waxbaan uga sheegay dastuurka soomaalida inuusan xataa weli deganayn oo uu yahay mid ku meel gaar ah oo laakiin ay jiri jireen dasaatiir ka horreysay yani gobonimadii laga soo bilaabo ilaa hadda ay jireen dasaatiir noocaasi marka hay-addaasi waan waa laba maalmood baan la shaqeeyey waxaan tegnay oo kale maktabada adduunka aan u malayna inay ugu weyn tahay haddii la eego makaatibta adduunka oo la yihahdo library of congress yani waa maktabada xildhibaanada maraykanka yani maktabadaasi waxaa yaala millions and millions oo wax qoraal ah wax duuban wax cod ah wax muuqaal ah ayaa duuban marka waan ka waayey runtii waxyaaba oo xeer soomaali iyo dhaqan soomaali oo ka qoran ama ka duuban yani waan ka soo waayey buug aan leeyahay baan ku arkay aad baan ugu farxay runtii markaan arkay mid anigo aan qoray maxaa la yidhaha buuggaas buuggaas waxaa la yidhahdaa historical dictionary of somalia ayaa la yidhahdaa waa buug labadii kun iyo saddexdii soo baxay yani wuxuu ku siinayaa si oo alphabetical ah abjadi ah waxyaabaha taariikhiga ah soomaalida masalan yani meelyooda meelyooga taariikhiga ah dadka taariikhda shakhsiyaadka taariikhda yeelanayo waxaad ka helaysaa eventska xawaadista oo taariikhiga ah marka adugu saasaan u sameeyey marka boggaas meesha wuu yaalaa yani qudhiina inaad u baahataan baa laga yaaba waa gart waa sax weeyaan waxaad wax yar ka hadashaa bal aqoon-yahano fara badan oo soomaaliya ee waddankan jooga herar kala duwan ah jaamacado kala duwan wax ka dhiga kuwana waddanka way ka maqan yihiin kuwa ka maqan sidee bay waddankan sidaasoo kale ama wax uga dhigi karaan ama cilmi baaris uga samayn karaan ama aqoon isweydaarsi sidaasoo kale kuwa halkan jooga sidee bay waxa halkan ay ku arkaan waddankay u gaarsiin karaan waad la socotaa jaamacado soo kacaya waddan ka furmay
waa runtii su-aal ah oo meesha ku jirto oo muhiim ah yacni aqoon-yahanada soomaaliyeed badidooda yacni dibadda ayay ku maqan yihiin inkastoo guduhu aysan ku yareen qudhiis qudheeda haruunow soomaaliya burbur baa ka dhacay baa lahahdaa burburka soomaalida ka dhacay dhowr iyo soddon sano hadda ku dhow yani haddaan kasoo bilaabno kow iyo sagaashankii mararka qaarkood mugta ilan burburka isla sanadka ama uusan dhicin ka horba xataa laga yaaba in loo noqon karaayo markaas waa waxaan kuu lahay dhowr iyo soddonka yani soomaalida waxan bay kasoo bilaabeen kow iyo sagaashankii burbur baa dhacay burburkii soomaalidu waxay u aragtay waxay ka eegtay keliya dhanka siyaasadda magarata mar waliba hatee waxaad arkaysaa in maana kulanno ay dhacayaan meelo laysugu imaanayo dibadda gudaha marka laysu yimaado waxaa unbaa laga sheekayaa siyaasad siyaasaddii maxaa saan ka dhigay dowladdii maxaa burburiyey maxaa xataa laisweydiin maayo maxaa burburiyey waxaa unbaa la odhanaya maan dowlad samaysan oo intaasoo dowladood baa lasoo dhisay burburkii waxay ka dambeeyey marka yani xooggaa la saaray siyaasadda anugu waxaan u arkaa run ahaantii waxaa ka maqan in xataa xooga kale la saari lahaa burburadu meelo badan bay naga taabteen sida tan haddaan sheegan oo kale waa aqoon-yahanadii oo kale aqoontii nafteedii waxbarashadii ayay ka dhacday bulshan arrimaha bulshada socialka maxaa say u burbureen yani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society meel kasto laakiin keliya waxaa un baan ka eegnaa un dhanka siyaasadda taas runtii waa nasiib darro waa loo baahnaan lahaa in laisweydiiyo tolow maxay ay maxaa loo egi lahay dhankii aqoon-yahanadii iyo maaragtay aqoon-yahanada soomaalidu runtii aada iyo aad bay u baahsan yihiin way kala daadsan yihiin waxay ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan annagu xoogay qolooyinan ka mid ahay inaan maqashaanin kale maahe waxaan isku daynaa inaan isu keenno saddexdii sanaba mar waxaan qabnaa wax la yidhaahdo urur cilmiyeedka caalamiga ee soomaalida oo af ingiriiska lagu yihahdo somali studies international association hataa kiisii hadda ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay hargeysa sano hore saddexdii sana mar baan is aragnaa oo ujeedadeena waxaa weeye in bal lays arko at least oo wax lays dhaafsado maxaad waday xageed ka xaalkaaga maraya maxaa cusuba oo aad cilmi baaris aad soo saartay dadka da-deyda iska badaaya waxaa jira dadka da-diina oo kale oo dhalinyaro badan baa soo baxday runtii aan laga warqabin oo wada p h ds iyo masters ku sameeyey yani fieldiyo kala duwan ku sameeyey aan laga warqabin marka aniga ururkaasi wuxuu jiraa hadda soddon iyo saddex buu jiraa run ahaantii aad iyo aad baan maaragtay waxaan ugu faraxsannahay inaan ilaalinay inuusan naga burburin inuusan burburka naga raacin yani soomaalida qaar baa waxay yidhahdaa wixii wixii siyaad barre sameeyey way wakhtigiisa samaystay way burburin annagu nagama burburin wuu noo jiraa marka yani qofkii damacsan website-kayaga waa geli karaa somali studies s s i a dot org ayuu geli karayaa marka waxaad heli karaysaa waxa hadda cusub waxyaabaha waayaan dambe soo baxay maxay soomaalidu samaysay runtii aad iyo aad baa looga faa'iidaysan karayaa
marka midda ku saabsan jaamacadaha cusub ee soo baxay sidii ay su-aasha ugu badan dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan siba dadka waxbarashada ku jira kow sida ay xiriir ula samaysan lahaayeen jaamacado dibadda iyo sida takhasus ay u samayn lahaayeen dadka aqoonta durugsan raba inay sameeyaan
yes waa wax jiro weye wax jiro weeye waxyaabaha runtii aada iyo aada anugu ii taabto ayay ka mid tahay oo caro iyo ciil iga keena mararka qaarkood sheekadaydu mar hore maraan wada sheekaysanayna waxaan kuu sheegay dalkan kow markaan imaanayo waxaan ku imi awood la yiraahdo award award abaalmarin abaalmarin abaalmarin la yidhaahdo fulbright fulbright scholarship waa waa waa abaalmarinada maraykanka ugu sarreeya qofkii la siiyo runtii yani wuu ku faani karaa yani resumegaaga haddii fulbright ay kugu jirto qiimay leedahay n abaalmarintaasi n waa jiri jirtay soddonka sano ka hor waxaan u malaynaya inaan ugu dambeeyey waayo yani kadib markii dalku uu burburay ama anaaba ugu horeeyey waxaa iigu soo xigay nin saaxiibkay hore la fool ahaa cali cabdiraxmaan xirsi doctor xirsi allah yarxamu nin dhintay doctor xaange la oran jiray ninka sameeyey sheek xarirooyinka soomaaliyeed soomaaliya oo dhanba markaan ku noqday saddexda ayada ayaa la siiyey abaalmarintaasi wax naga dambeeyey ma aysan jirin anaa ugu horeeyey cali baa igu xigay xaange ayaa igu dambeeyey waxyaabaha aan ciilka iyo carada ii keenaya waxaa weeye yani haddii soomaaliya ay deganaan lahayd waxaanay way jiri lahayn way socon lahayn sanad kastaa laga soo qaada dunida africa asia meel kasta maaragtay waa abaalmarin qof oo aan maraykan ahayn la siinayo oo maraykan ku imaanayo oo baaris ku samaynayo iyo abaalmarin maraykan la siinayo oo dibadda ku aadaya waa laba weji bay leedahay anuu markaan imi jaamacadda waxaan joogay philadelphia university of pennsylvania macalin oo african studies wax ka dhigaya sideeda oo kale asna soomaaliya buu aaday anna intaan imi xataa waxyaabihii oo duruustii uu dhigi jiray intuu maqnaa anaa dhigi jiray ana duruustii aan ka dhigi jiray soomaaliya asigaa dhigi jiray dhowr iyo soddonkan sano kadib sheekadaasi way u dhammaatay faa'iido weyn baa ku jirtay waayo culammada soomaaliyeed markay maraykan yimaadaan oo loo ogolaado ama loo sahlo loo fasiliteed gareeyo yani habka loo sameynayo researchka iyo ilan dalkan waxaa yaala saaad ka wada warqabtaan xataa maktabad haddaan kuu sheegayo oo kale iyo makaati national archives oo halkan ku taala waxyaabaha ku jiro oo ku saabsan soomaaliya runtii aan cidina hadda ka warqabin yani haddii waxaan ay socon lahayn wax badan baa maarata laga dheefi lahaa maxaa labaadoo ku xigay oo aan ciilka iyo hadda maanta aan la caroonayo ka mid tahay waxaa weeye ma ahayn keliya macalimiin la isdhaafsanayo ardaha la isdhaafsan jiray jaamacadda aniga aan macallin ka ahay maraykanka ah ilaa maanta waxaan awood u leeyahay inaan arday maraykana meeshii aan rabo la geeyo oo soomaaliya markii la yidhahdo arday baan soomaaliya geynayaa yani aabbaha iyo hooyada maraykanku internetkay galayaan markaasa waxaa usoo baxaysa meeshaasi caruurtiina ha iska geenina lama tegi karo you are on your own baa soo baxaysa yani cid kaa warqabi karaysa meesha safaaradii ma jirto wax ma jiraan marka qof maraykanihii oo weliba qof da ah oo asna rabo inuu wax soo faa'iidaysto dalkii looma diri karaayo laakiin fursaddii way jirtaa fursaddii way jirtaa marka waa waxaan kuu leeyahay yani waxaan isku mashquulinaynaa un siyaasaddan intaan ka baxno hataa haddii la dhihi lahaa war dhankaa maxaa wax badan baa nagaga lumay runtii bal ka waran soddon sano oo sanad kastaba intaasoo qof soomaaliya oo dalkan wax ku bartay ama dad maraykan oo dalka soomaaliya wax ka soo baaray inta aan haysan lahayn maanta oo maaragtay
waa garta waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyey waxa dhacaya soomaaliya ila waa taarikh taarikhdana waa ina dhaafaysaa soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu hallaabay maxaa kaaga baxay sidee wax loo dhigi karaa sidee wax loo diiwaan gelin karaa loo qori karaa dadka wax qora ee taarikhyanada sidaadoo kalea
waa diiwaangelintii waa tii marka hore aan wax ka taabanay oo waxaa weeye markaad adugu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go-aano aad ka gaadhid waxaad u baahan tahay moogtahay meel aad ku diiwaangelisid meel aad ku daabacdid xataa daabacaadii iyo maaragtay bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalku uu deganaa yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha soomaaliga ah mogtahay markaad aad xiriir aad meel un aad ku lifaaqan tahay oo lagaa warqabo jaamacaddaasoo ka socda idaacaddaasoo ka socda wasaaraddaasoo ka socda waxaad helaysaa yani waxyaabo badan oo ku kaalmeynaya labada galin yani hadda waxaa dhacay dadka raba inay wax publish garayaan ama wax soo daabacaan yani anigayga oo kale masala waaba laga yaaba waayo waxaa laga yaabaa inaan magacayga meelo badan lagu ararko oo markan anugu publisher aan irahdo bal nin haaruun la yiraahdo ka warqab in laga maqlo waa laga yaaba waa dhici kartaa laakiin qofka cusub ku cusub maydaanka wax dhigidda way ku adkaanaysaa waa qof aan weligii la maqlo oo weliba markuu soomaali yahay wax baa loo qaadano waa qof maarata iska dhibaataysanoo maarata ma helaysid kaalmadii aad u baahneed laakiin waagii ay sharaftu iyo ay jirtay dowladnimadii iyo dalkii yani waa waa lagu qiimeyn jiray sharaf baad ku lahayd oo qiimahaad lagu yeeli jiray waa lagu kaalmeyn jiray tiibaa maanta maarata rajo aad iyo aad xiriiri u gashay hay-ado caalami oo ka shaqeeya ma jiraan oo booskaas buuxin kara oo wadamada soo koraya kasoo baxaya colaadaha sida soomaaliya oo kale wax la qabta
way jiraan way jiraan yani waxaaba jiraa masalan hadda maktabadan aan kuu sheegay library of congress waxay haayaan masalan hadda aadan malayn karaynin kontameeyadii lixdameeyadii todobaataneyadii intay soomaaliba jiri jirtay wax allaale wax qoran waxaad arkaysaa journaal oo xidigta octoober fud wa iska soo baxaya ayagaa soo urursan jiray ayagaa soo urursanaya maanta waxay keeni kari layihiin yani haddiiba aad soo gaardo ninetieskii maxaad soomaaliya ka haystaan markaad tirahdid really waad google garayn kartaa library of congress what do you have about somalia since nineteen ninety one oo aad markaa u compare garaysid wixii ka horreeyey kuwii horeeyaa badnaanay maartay kuwa dambe waayo way u baahan yihiin way rabaan way jecel yihiin inay inay helaan maarata waxyaabaha qoran ay weliba koo record gareeyaan nasiib darro run ahaantii mawduucan aad buu ii taabanaya runtii anugu markii hadda dhowr sano ka hor baan soomaaliya tagay haruunow waxyaabaha aan la ooyey aan la ilmeeyey waxay ahayd meelyowgii aan wax ku keydsan jirnay oo dhulka la dhigay masalan waxaan qabnay wax la yidhaahdo maktabadda qaranka national library waxaan qabnay museumka qaranka national museum waxaan qabnay national theatre waxaan qabnay academic academy of science and arts gidigooda waa lagu kala tegay runtii waan garan kari waay yani matxafkeennii museyo de la gareesa qofka yaqaana ama xusuusan karaya oo dhulka yaala waxaa lagu hayay museumkaas haruunow yani anugu markaan ardayga ahaa oo waxyaaba aan ka faa'iidaysan jiray heshiisyadii soomaalida ay la geli jirtay say boqol dhowr boqol sano ka hor salaadiintii soomaalidu daday la galeenba ayaa meesha ooli jiray musawiraa ka buuxi jiray lacaga waxaa jiray oo kasoo bilaamaya xiliyadii faraacinada u dhow oo coins ayaa ayaa halkaa lagu haayay marka ardadayna markaan aan rabno inay wax soo sameeyaan waxaan oran jiray ordaya waxaad aadan matxafka aada waxaad aadan national libraryga aada wixii ma jiraan maanta yani waa khasaaraha ugu weyn anu maogtahay waxaan ku leeyahay yani siyaasaddan keliya aan isku mashquulinayno yani maba maba arkayna yani dhaawaca meeshuu naga soo gaaray haddii oo taariikhdaadii oo dhan dhulka la dhigay oo maanta xataa sidii looga soo kaban lahaa aan laiskuba dayaynin maartay aan laiskuba dayaynin marka dhibkaasaa jira it's very uh, moving to me hataa inaan ka sheekay maaragtay aad bay ii dhibaysaa wallahi alcadiim uh, marka waa wax loo baahan yahay maaragtay in lagu noqdo oo laisu tuso laisu sheego dadaalkaas waan ku jirnaa waxaan hadda gacanta ku hayaa insha allah haddii ay ii suurtoodo intay naftii ku jirto inaan hadow iga dhammaado buug baan soo wadaa oo af soomaali baan ku qoraya weliba waayo qoraaladey say u badan yihiin waa waxay ku qoran yihiin af ingiriis iyo af carabi iyo xoogay talyaania kana iigu horeyn doonaan u malaynaya oo af soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyey habka habka cilmiga ee baarista taariikhda soomaalida yani waayo yani waxaan arkay da-da yar maanta markay damcaan inay soomaali wax ka qoraan xataa moogtahay waxaad u baahan tahay adigu waad aragtay jaamacadaha waa inaad meel reference waa inaad leed mugtahay waa meel wax ka bilowda tixraa ha waa inaad tixraa aad samaysaa maa yacni ardayga soomaaliga maanta ama qofka soomaaliga maanta isku oo damco inuu soomaaliya wax ka qoro maxuu ka bilaabay marka anigu buug haddaan kuu sheegayna waa saasoo kale wey wuu ardada aad bay u ammaaneen runtii historical dictionary maaragtay waayo wuxuu ku siinaya waxaa ku yaala fahras weyn bibliography oo wax allaale wixii inta anugu aan dareemay oo aan arkay oo laga qoray soomaaliya buugga markaad tegtid waa arkaysaa yani infact qaybtaasa ugu weyn inkastoo publisherkaygu igu dhibay oo yiri waxaan aan af af ingiriis ku qoreyn ma ma ma ma qori karno xogay baan ugu dardaray laakiin runtii yani dhibka maanta haysta da-da yar waxaa weeye meelay wax ka bilaabeen marka kan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo meel ay wax ka bilaabaan yani qofkii rabo taarikhda soomaalida hore masalan inuu raadiyo suu yeelaya xuu ka bilaabaya taariikhdii dhexe taariikhdii muslinka taariikhdii yani waad ka wada warqabtaan yani xataa arrimaha soomaaliyeed oo dhan marka la yidhahdo laga hadlo warka waa buug wax barida oo dadka wadiiqadii iyo qaabkiifarsamadii baray methodology af soomaaliya igu sheega habkii ha hab wey habkii aad maaragtay wax u qori lahayd haddaadan aqoonin mogtahay yani haddii aad yani wax walba hab bay leeyihin soo maa yani stuudiyogan habba habba u shaqeeya haddaan habka aad aqoonin kuu shaqayn maayo soo maa marka haddaad rabtid in wax qortid waa inaad habkii wax qoristii aad barataa oo marka weliba habkii wax qoristii soomaalida waa inaad barataa habkii soomaalida suugaanteeda loo raadin lahay waa inaad barataa marka yani waan jeclahay in maaragtay uu soo baxo yani anoo anoo macalinka ah la foolo ayaan waxaan soo xusuustay waxaasoo dhan waayo markaan ka shaqaynayay baaritaanadeydii ayaa dhibaatadaas igu dhici jirtay meel baan tegi maba aqaano library of congress waan imi ka hor anoo arday ah meelaan ka bilaabo garan maayo national archiveski xaggeen arrimaha soomaaliyeed ka raadsan ma garanayo kan laakiin insha allah wuxuu tari doonaa dadkaas oo kale